alxamdu للahi وkفى والصلاaة وaسلاam عlى عibaadiه اladina اصطفى اllahuma اnfacna bma calamtna وcalimna cilma ynfacuna wزidna cilma baabka koob iyo afartanaade ka mida kitaabu الصalaaة waxa uu leeyahay baabu fi اlأdaani qabla dukhuuli اlwaqt iyadoo la adaamo waktigii intaanu soo gelin ka hor salaadii adaankaasi ma ansaxayaa ma lagaga kaaftoomayaa adaankii geli jiray la adaani jiray waktigu marka uu galo su-aalahaasuu ka jawaabaya can ibni cumara ana bilaala adana qabla duluuci alfajr bilaal wuxuu adaamay intaanu waaguba baryin faamarahu الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku waxa uu amar ku siiyey an yarjica fayunaadiya inuu dib u noqdo oo uu ku dhawaaqo oo uu idhaahdo markuu aadaamay kadib amaba aanu aadaamin dee intuu aadaamay kadib baan leeyahay inuu yidhaahdo alaa ina alcabda qad naama alaa ina alcabda qad naama intaasuu dib u odhanaya adaamkii maadaama uu ka horreeyey wakhtigiisii waxa uu leeyahay war dadow addoonkii wuu seexday dadow addoonkii wuu seexday alaa waa xarfu tambiih waa baraarujin hooyaay addoonkii wuu seexday addoonka la sheeg de intana nebigaa u laqimay oo yidhi sidaa dheh addoonku waa bilaal macnaheeduna waa maxay wuu seexdaydu saddex macnoay culimmadu saareen wuu seexdayoo taasaa ku kaliftay inuu soo salbaboqo oo wakti aan waktiga ahayn u adaamo u cudurdaara ninka hadduu soo jeedo waktiguu eegan lahaayo muu seegeeno waxa ku kalifay inuu seego hurduu dee ka soo kacay marka waa cudurdaar loo sheegaya dadka ama alaa ina alcabda qad naama addoonkii imikuu dib usii seexday salaadii ma joogta ogaada weeye taasina ninkii idin toosiye idin yidhi kaalaya wuu seexda idinna seexda kii doonayo tu saddexaad baa lagu macneeyo alaa ina alcabda qad naama qad gafala qaflad baa ku dhacday macnaha wuu seegay sidaynu had iyo jeer u nidhaahno qofku marka uu hawl seego waxaynu idhahnaa warkan wuu hurdaa waad war hurdaa hawsha hagaaji naa'im anta naa'im waad hurdaadeer ayaynu idhahnaa marka addoonkani waxa ku dhacday wuu seegay waa qaldamay saddexdaa macno weeye wa fii ziyaadatin farajaca wuu noqdayoo fanaadaa wuu aadaamay isagoo le alaa ina alcabda qad naama kaasi waa xadiidkii nebiga ka sugmay oo sheegaya inaanu ku filayn adaankii hore ee wakhtiga ka hor bilaal u adaamay inaanu ku filayn buu sheegay can mu'adinin licumara yuqaalu lahu masruux addoon waxaa laga warinayaa waxaan leey mu'adin cumar uu aadaami jiray cumar ibnu khadaab ninkaa mu'adinka magaciisa masruux baa la odhan jiray adana wuu qabla subx subaxa ka hor buu adaamay faamarahu cumaru cumarna wuxuu faray inuu soo celiyo oo fadakara naxwahu kii horeo kale u sheegay marka waxa uu soo celinayaana waxa weeye intii hore ku dhawaaqayaayo addoonkii wuu seexdaydii horeu ku dhawaaqayaa oo kale marka afarkaa cumarna taasuu xoojiyey can bilaalin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala lahu nebigu bilaal wuxuu ku yidhi laa tu'adinha adaamin bilaalow qabla ma xataa yastabiina laka jeeruu kuu caddaado alfajru waagu haakadaa sidaa haakadaa hareeruhu intuu labada faroodiisa saaray ayuu hareeraha u kala dhaqaajiyey bari iyo gal koonfur iyo waqooyi sidu jeeruu qalalalacu yidhaahdo waagu haakadaadu waa sidaa wamadda yadayhi labadiisa gacmood buu u kala dhaqaajiyey nebigu cardan ballaadh intuu xaggaa qibl de eego bariga ayuu bari saa u kala dhaqaajiyey jeeru sidaa walalacu yidhaaho marka xadiidkana wuxuu tilmaamay inaanu adaankaasi meeshiisii dhacayn lana adaami karin jeeroo waktigu galo waayo adaankii wuxuu calaamad u yahay waa iclaam lidukhuuli wakti salaa waktigii salaadaa galay buu sheegayaa dee waktigiila haddaanu gelin dadka maxaad ogeysiisa waad qaladeen waxa haddaba isweydiin leh dee xadiidta dambe waxa aynu ku arkaynay ama ku arki doonaa horena usoo aragnay ina bilaala yu'adinu bilayli fakuluu washrabuu xataa yu'adina ibnu ummi maktuum bilaal habeen buu aadaamaaye ilaa cabdilaahi aadaamo waa iska cuni kartaa waana iska cabbi kartaa marka culimmadu waxa ay ku jamciyeen markuu aadaa markuu mu'adin quri aadaamayo waa tan oo kale iminka aynu hayno oo hal adaan kolka la samaynayo looma ogola in laga horreysiiyo adaankaa waktiga salaadihii shanta ahaay oo dhan salaada subax unbaa la ogolaano laba adaan marka salaada subax laba adaan jiraan ka hore waa laga horreysiin karaa laba mu-adin jiraan ama laba adaanba jiraan laakiin salaada subax laftigeedu hadday hal adaan leedahay halka adaan waxaa la adaamayaa markuu waktigu galo salaadaha kalena maba la adaami karaba waktigii wax ka horeeya marka xadiidkaa lahaa bilaal wuxuu adaamayaa habeen dee wuu sheegay xadiidkaasi wuu caddeeye wuxuu ihi ka waagu ku baryayaa waa ka bilaale ku joojinaysaani kaa eegtoo ka hore waa ogeysiin sheegaya inuu waktigii soo dhow yahay kana wuxuu ka hadlayaa maba soo qaadin cabdilaahi kiisiiye bilaalunbaa mu-adinah bilaalna hal mar buu adaamayaa markiisaa waa inuu waagu kolkuu baryo adaamaa saasuu ibnu xajar laftiisu ku jamcinayaayo wuxuu leeyahy kol haddii waxa baxaya hal cod uu yahay hal cod iyo hal qof kol hadduu yahay waxay noqonaysaa in lagu daayo waktiga uu waagu dilaaco laba adaan haddii la adaamayo markaas oo dee sidii mashruuc ahayd oo wax jira ah axaadiidta saxiixa ku sugan jumhuurulculamaa ay qabaan in labada cod la kala duwaabaa saxa bay leeyihin oo dee nebigu codku ayuu doon ayuu yidhi halagu xisaabtamo marka inta badan in la caadaysto weeye adaan salaada subax labadeeda adaan in la kala duwo codka taa waktigii rasuulka ay u kala duwanaayeen ilaa axaadiid diideysa iyo qaar ogolayba way yimaadeen waxaa lagu jamciyey markaa sidaa baabu baabu ladaani lilacma adaankii oo indhoolihii usugnaaday indhoole ma adaami karaa can caaishata ana umma ana bna umma maktuum ana bna ummi maktuum cabdilaahi oo ah ina ummi maktuum lo odhanayay kaana wuxuha muadina lirasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkuu adaami jiray wahuwa acma isagoo indhala saxaabigaasi isagoo indhala muadinkii rasuulku ahaa dee wuxuuna cuskanayaa dad indhaqaba dad indhaqaba unbaa u sheegayo sida xadiidkii bukhaari ahaa wuxuu aadaami jiray marka la yidhaha asbaxta asbaxta waad waa beriisatay waad waa beriisatay waad ka kac adaan baabulkhuruuji min almasjidi bacda aladaan ay maa xukmuhu iyadoo masaajidkii laga baxay intii la aadaamay kadib xukunkeedu waa maxay hal yajuuz am laa miyay bannaantay mise ma bannaana masjid baad joogtaa waa laga adaamay ma bixi kartaa oo ma iskaga tegi kartaa masaajidkan can abi shacfaa qaala kunaa maca abi hurayrata fi lmasjid abi hurayra aanu masjidka la joognay fakharaja rajulu nin baa baxay xiina adana almu'adinu lilcasr markii mu'adinku casarkii u adaamuunbuu nin iska tegey faqaala abu hurayrata baa wuxu uhi amaa haadaakaasi faqad casaa abalqaasim qaasim aabbihiiyo rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam wuu caasiyey nebigaa diiday weeye arrintan adaankii baanay ku jirtaaba xaya cala asalaa xaya cala alfalaax baa lagu yihi waa tii weydaaranaysa saynu horeba usoo marnay ilaa an yakuuna hunaaka cudurun wa daruura wa xaaja haddii hawli jirto maya haddii hawli jirto oo qofkii masaajidka lo maalan imaam ka yahay waxa dhib jira ayuu ku cararayaa waxa uu leeyahay xamaan buu maalan u baahan yahay xaaladahaasoo kale dee wixii sharcigu sidiisaba cudurdaara ila markiisa horeba jamacan loo imanaya halkan cudurdaaruu lahaa cudurdaarkii hadduu jiro waa la ogol yahay baabun fi lmuadini yantadiru limaam waa muadinkii wuxuu sugayaa imaamka imaamkii ummadda tukin lahaa isagoon imanin dee ma aqiimayo can jaabir bni samurata qaala wuxuu uhi kaana bilaalu yu'adinu wuu adaami jiray bilaal uma yumhilu wuu u kaadinaya فإdا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka marka uu arko qad kharaجa inuu soo baxay أqاama الصلاة salaad waa qiimaya waa se ilaa waktigii caadiga ahaa ee la sugayey ee waktigii dee salaada fadligeedu ahaa ee loo dul qaadan karayay marka la sugo weeye haddii laakiin ay dhaafto oo la ogaado inaanu imaamkii joogin dee cid kalea tukin doonto oo kusimayaashiisiiya waxaa u daliila rasuulka sala allahu calayhi wasalam waktigii uu waayey bilaal dee abubakar buu uhi warkaale abubakar ha tuki nebigii ma jooge abubakar baa tukiyey markii safarka ay ku jireen asxaabtu ay waayeen rasuulka cabduraxmaan ibnu cawf baa tukiyey oo rasuulkuna ku xidhay sala allahu calayhi wasalam sidaa daraaddeed baa soomaalidu ay yidhaahdeen wakti baa la sugaayo wadaad lama sugo warkaba way soo ururiyeen waktiga hadduu gala aynu sugayno wadaadkiina lalaa-yahayba weligii la sugi maayona waa la tukan waa mahmaah wanaagsan oo daliile baabun fi tahwiib waa tahwiibka waxa weeyaan ereyga tahwiibkaas buu baabya tahwiibku aqiimidana waa la yidhaha xataa idaa fuwiba markii la aqiimay tahwiibka waxaa kaloo la yidhaahdaa asalaatu khayru min annowm ereygaa mid waliba wuxuu sheegayaa waa baaqii nihaayigaha ee ugu dambeeyey hawa thawbku markiisa hore waynu naqaanaayo marada ayaa la yidhaha thoob markay carabtu qayladoonka yihiin ee col soo galo innaguna waynu isticmaali jirne meel bannaan la joogo ee qofka codkiisa aan la maqlayn maradu soo luli jiri war hayaay war ka kacaay maradaa lulayo waa laydh cas s o s d uu ku dhawaaqi ku yeedhin jiray markabku markuu degayo tii oo kale weya marka thawbtii baa facala laga keenay thawaba bimacnaa ashaara bithawbi ishaaradaasuu ku bixiyey maradiisi qayladoonka marka tanna dhinacday ka shabahdaayo thawiba mar haddii tahwiib yimaado iclaamkii nihaayiga ahaa baa lagu daray oo waxaa lagu yihi asalaatu khayru min annowm war way ka soo kax war wax dambe ma hadhine kol haddii ilaahay la ysugu yeedha hasii hurdi qad qaamat sala hadii la yidhina wakti salaad laga maqnaadaa ma jirto wey go-i baa lagu lulay halkay ku daba leedahay luqa ahaan si ay kugu dhadhanto kelmaddaasi waa taa can mujaahidin qaala wuxu uhi kuntu maca bni cumara cabdullaahi bni cumar baan la joogay fahawaba rajulu nin baa tahwiibkii sameeyey fi duhri aw alcasr awdu waa lishak ama duhurkii ama casarkii midkood buu tahwiibkii sameeyey qaala markaasuu ibnu cumar yidhi اkhruj binaa waar inaa kaxee meesha faina haadihi bidcatu tani waa bidcee bidca ka dhacday meesha ah inaga kaxee marka ibnu cumar kolkan uu leeyahay ukhruj bina inaga saar meesha waa u indhala-a radia allahu canhu isaga iyo ibnu cabaas iyo way indhabeeleen beryii dambe markaasuu dabeetana ninkii gacanta hayay buu leey inaa kaxee sababta uu bidcada ugu sheegayaana waxa weeye dee duhurka lama odhan jirin iyo casarka asalaatu khayru min annoom lama odhan jirin huwibadina waxa weeye ma aha tii qad qaamat salaaye asalaatu khayru min annoom buu midi ku yeedhiyey duhurkii iyo casarkii markaasuu war meesha bidca lagu hayaa inaag xee waxaa kaloo jirta qarniyo dhexe ciraaq magaalooyinkeeda qaar ka mida waxaa la soo kordhiyey wax u dhexeeyey aqiimidda iyo adaanka oo loo yaqaanay tahwiib oo la mid ahaa daakiraaddeeni oo kale daakiraadda oo aada aragtee madhabu shaaficiya marka uu ibnu xajar radiyayo meel fog fog fog buu kaga soo hara safaxaad buu kaga hadlayaa daakiraadda soomaalidu ay iska wataan inkastoo soomaalidu aanay isku mid ahayn ilaa halkeennan intii qaadiriyada u badnaydu ayaa ay ahayd ilaa meelahan dhexe gobolladan dhexeiyo meelahaasay intii soomaaliya la odhan jiray ku joogsanaysa wixii ka sii shisheeya laba adaan buu lahaa markaasuu ku leeyahay waa bidca munkara buu odhanayaa imaamu raximah ullah ibnu xajar taasoo ayaa waagaydoo tahwiibka noocaasihina waa jiray kaasoo kalena waa wax soo kordhay buu ahaa marka calaa kulli xaal wax walba waktigi meeshiisaa loo daynaya rasuulku oga sala allahu calayhi wasalam baabun fi salaati tuqaamu salaadii oo la aqiimayo weeye walam ya'ti اlimaamu imaamkiina aanu iman yantadiruunahu qucuudan iyaga oo fadhiyay sugayaan waa marka rajo laga qaba imaatinkiisa dee iyagii u ag joogo can abi qataata can nabiy salى اllahu alayh wasalama qaal rasuulku waxa uhi idaa uqiimat isalaatu salaada marka la aqiimo falaa taquumuuha kicina xataa tarawnii jeero ay aragtaan buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ilan gurigiisu masaajidkuu nebiga la jaarahaayo wuu soo baxayaa markaa ilaa aniga ay aragtaan hasoo bixina has macnaha kicina idaa uqiimat isalaatu falaa taquumuu xataa tarawnii jeero ay aragtaan marka nabiga la arka calayhi salaatu wasalaam ayaa intii la aqiimay kadib la kacaya iyadoo la aqiimaan la kacayn wa fii riwaayati xataa tarawni jeero ay aragtaan dee guriguna dabcan dee gidaar unbaa udhexeeyay guriga kasoo baxaya iyo masjidka ama hadduu guryaha kale ka imanayana dee waa inu soo muuqdaa xataa tarawni jeero ay aragtaan bay riwaayo kale ahayd wa calaykum asakiinatu deganaanshaha ogaada haddii salaada loo kacayo hala deganaado haddii safka la hagaajinayo hala deganaado haddii lasoo socdo salaada lagu soo socdo hala deganaado ilaahi weynaa boqorka ahaa baa la ishortaagayaa waa lala faqayaa adigoo hinraagayao xiiqsanoo neeftuuraya maya sax maaha can abi qataata biisnaad biisnaadihi milah qaala wuxuu uhi xataa tarawnii qad kharajtu anigoo soo baxay jeero aragtaana kicina can abi hurayra ana salaata kaanat tuqaamu lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga waa loo aqiimi jiray salaada si uu tukiyo fayakudu nnaasu dadku waxay qaadanayaan maqaamahum halka ay istaagayaan bay istaagayaan qabla an ya'kuda annabiyu intaanu nebigu istaagin halka uu dadka ku tukin lahaa isma diidana labada xadiid ee wuxuu yihi waxaa kici kartaa markaan soo muuqdo masaajka halkaa uu ka soo galo dee markaasina waxa weeye intaanu soo gaadhin halkii uu dadka ku tukinayay ee imaamku istaagayay iyagu markaa safkoodii bay hagaajinayaanoo way istaagayaan ila waktigii loo fasaxay weeye markaa qabla an ya'kuda annabiyu ay maqaamah meeshuu istaagi laha intaanu istaagin ka horba markuu noo muuqdo baanu istaagtaagaynaa safkii baanu hagaajinaynaa waxaynu ku dhex jirnaa safka hagaajintiisii iyo tartiibintii intiisa aan salaada la gelin wax waliba nidaam bay leeyihin can xumayd qaala wuxau ihi sa'altu haabitan albunaney waxaan weydiiyey can irajuli nin yatakalamu hadlaya bacda ma tuqaamu salaa intii salaada la aqiimay kadib baynu ugudubnay intii salaada la aqiimay buu mid hadlayaa bal ka waran haabitna waa ardayda anas faxa faxadaanii can anas ibni malik wuxuu iiga sheegay qaala wuxu uhi uqiimat isalaatu salaadii baa la aqiimay facarada waxa usoo baxay lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rajul nebigii waxaa usoo baxay nin faxabasahu wuu hakiyey bacda maa uqiimat isalaatu salaada intii loo aqiimay kadib ayuu nin hakiyey can anas ibni malik qaala uqiimat isalaatu warasuulu llahi iyadoo rasuulka ilaahayna najiyun fii jaanibi اlmasjid masjidka dhinaciisa ninuu kula faqayo famaa qaama ila salaati salaaddii isumuu taagin nebigu xataa naama alqowmu ilaa ay dadkii seexdeen macnaheed waxaynu odhan karnaa luloodeen meeshii lug la taagayaa ma jirto jiifsina ma jiro laakiin dee hadday taagnaayeen iyo hadday fadhiyeenba lulaa timi oo wakhtiga baa yaro dheeraaday markaa aqiimiddu waxay sheegaysaa dee in salaaddii la gelayo haddii laakiin xaajo soo dhex gasho oo baahi ay timaaddo waaba sidan rasuulku uu xalinaya sala allahu calayhi wasalam waa la hakin karaa marka isku xidhiidhintoodu shardigu maaha salaada in la isku xidhiidhiyo aqiimidda iyo salaada waxba shardigu maaha haddii muraad yimaado waa la kala reebi karaa taasina waa masale aada kororsatay oo almuwaalaatu bayna aliqaamati wاtakbiira lisalaa iskuma shardi maaha baabu fi الtashdiidi fi tarki اljamaca waxaynu bilownay markii la aqiimay jamacii baa la imanayaa jamaca wixii ku xeernaa marka oo laba qaybood ahoo midina waxa weeye xagga tarkiibka iyo tarhiibka midna waa xagga fiqigiisa iyo sixadiisa tarkiibka iyo tarhiibka tarhiibkii baa lasoo horreysiiyey ciqaabta adaga uu leeyahy qofka ka taga jamaca tarkiibkii baa lagu xigsiiyey oo in la isjeclaysiiyo jamaca laguguna abaabulo waxaad ka helaysay abaalana lagu sheega ilaahay kuu diyaariyey kadibna waxaa loo gelayaa nidaam alqudwa nidaamkii hab isku dayashada iyo sida ay ku ansaxaya iyo cidda xaqu leh hogaaminta jamaca can abi darda qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslama yaquul nebigu wuxu uhi ma min halaaثati fii qaryati walaa badwin saddex qaryad jooga ama baadiye joogaa ma jiraan qaryaduna waa magaalo badwiguna waa baadiye laa tuqaamu fiihim usalaa saddexdaasoo aan jamaca loo ogeyn ilaa haddii ay dhacdo jamac saddex intay meel isugu yimaadeen jamac samayn waaye istaxwada calayhim ashaydaan shaydaan baa ku habsadoo ka waageertay istaxwada calayhim ashaydaanu faansaahum dikra allah ulaa'ika xisbu shaydaani alaa ina xisba shaydaani hum alkhaasiruun nimanka gaaladaa buu ilaahay ku eedeeyey facalayka biاljamaaca nebigu wuxuu leeyahy jamaca agow qofkan la hadlayo fainamaa yaأkulu di'bu bahalku wuxuu cunaa adhiga alqaasiyata ay min alhanam alqaasiyata tadurugta baaldaaqa soomaad arag iyo neefka firgadka ah meelahaasun had iyo jeer aan saxmadda ma jecla inuu halka xooluhu ku urursayn ama adhigu dhex galo si kastaba ha ka ahaatee halkaa koonahaasuu taagan yahayoo adhigaa urursane faraha badan uma badrheedhayo waa intuu midigeeska ku dhuftaae midhkaa koonuhu ku dhegaya oon xooluhuna ka didayn horena loo arkayn waxna iska celinayn markaa jamaca qofka ka taga weeye aan jamaca la tukanin idan markaa bahalkii halkaa waxaynu ka fahminay ana shayطaana di'bu linsaan shaydaanku inuu yahay qofka bahalkiisa bahalka maxaad u taqaanaa maka jirhkaaga cuno hadduu ruuxdaada iyo noloshaada iyo mustaqbalkaaga cuno dee ka jirhka cunaaba lagu qaatayba marka wixii aayahaaga kharaabiya ee ilaahayna kaa horgeeya cadaabna kuu bandhigaya bahal ka weyni ma jiro bahalku maaha waxa jirhkaaga cunayoo keliya qaala saaib waxau hi yacnii wuxuu uga jeedaa nebigu jamacan uu yidhi facalayka biاljamaaca waa aلsalaa fi اljamaca salaaddii in jamac lagu tukado xadiidkaasi markaa halkaa wuxuu tilmaamay laba balaayo waaweyn shaydaan kaa waageertay oo ku qabsaday nimaan kuu turhayn baa kuu taliyey waa shaydaan shaydaan miyuu kuu turhaya hadduu ku qabsado kuuma turhayo kolba dhan buu ku afuufay can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahay wuxu uhi xadiidkana waynu soo marnay laqad hamamtu waxaan jeclaystay an aamura bisalaati fatuqaam salaadda inaan amar ku bixiyo loo aqiimo salaadda ha loo aqiimo dabeedna loo aqiimo uma aamura raju rajula fayusaliya bisalaa ninaan amar ku siiya idhahda tuki dadka uma uma aamura rajula fayusaliya binnaas uma anطaliqa dabeetana aan taga macii birijaal aan rag kaxaysto raggaasoo macahum xusamu min xadab xidhmooyin xaaba ah rag watana aan kaxaysto ilaa qowmin qolo aan u tago laa yashhaduuna asalaa jamaca aan goobjoog u imanayn fa uxariqa calayhim aan ku gubo buyuutahum guryahooda binnaar dab sidaasaan jeclaystay bu sidaasaan ayaan ku hamiyey maan yeelina sidaasaan ku hamiyey buu nebigu macnaheedu waxa wey ragga jamaca ka hadhaya waxay mutaysteen meeshay degan yihin in lagu gubo marka halkaa waxaad ka arkaysaa qofka qaniimada xaba iyo qofka jamaca ka hadha iyo waa la gubayaa culimada qayb baa saa ku tegay guryahooda iyo maalkoodaa la gubaya aimada qaarkoodna waa munaafiqiinta bay ku gaabiyeen waayo munaafiquu nebigu sifaynaya halkan macnaha dabkan cidda yeelanaysa dembigan wuu leeyahy qofkii ka hadhaa laakiin dabkan cidda yeelanaysa si dhaban loo gubaya munaafiqay ku sheegeen waa masale khilaafiya can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam laqad hamamtu an aamura fityatii dhallinyaradayda ii shaqaysa inaan amar siiyo fayajmacu xusaman xusaman min xadab ay isoo ururiyaan xaabo uma aatiya qowma yusaluuna fii buyuuti dabeetana aan u tago qaar guryahooda ku tukanaya laysat bihim cilatun oo aan ciladina jirin fa uxariqaha calayhim aan ku gubo waa dad tukanayaba ba tukadahana ka sheekee kii tukanayabaa dab iyo kabriid loola diyaariya iyo gaas kiima tukadaha ahaa horay buu kasii gubtayba isagu qaala yaziid ibnu yaziid axadu ruwaati wuxuu uhi qultu liyaziid ibn اlasm riwaayatan waxa aan ku ihi ya abaa cawf aljumucata canca ma jumcadu ujeedaa aw kayrahaa mise salaadaha kale markanuu nebigu sidan adag dadkan uula hadlay ma dadka jumcada ka hadhaya qaala wuxuu uhi sumata udunaaya allow labadayda dhegood dam laga dhigaa in lam akun haddii aanan ahayn samictu abaa hurayrata abi hurayre mid ka maqlay ya'huruhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam isagoo nabiga ka soo qaadaya xadiidka haddii aanan xadiidka abi hurayre ka maqla ka maqal oo aan been idinka sheegaya dhagaha alla ha iwaawdo maa dakara jumcatan walaa khayraha ma sheegin jumcana muu sheegin wax kalena ma sheegin jamac laga hadhuu sheegay macnaheedu waxa weeyaan jamaca salaada kale iyo jumcaha labadaba qofka ka hadhaa dembigan wuu leeyahy ha ku koobin jumcada dadka ka hadhoo keliya saxiixun duuna qowlihi laysat bihim cila intaa yarbaa aan ku jirin buu leeyahay qaybta saxiixa can cabdillaahi bni mascuudin qaala xaafiduu calaa haa ulaahi salawaat cabdillaahi bni mascuud baa markaa isaguna ayaa jeedinaya maqaalkan oo ah dee afar asxaabiga ka sugan oo uu noogu sheegayo siduu nebigu ku tababaray weeye calayhi salaatu wasalaam xaafiduu calaa haa ulaahi salawaat buu yihi cabdillahi bni mascuud imaamkii weynaa caalimkii asxaabigii alkhamsi salaadaha shantaa ilaaliya siduu ilaahayba sheegay weeye xayثu yunaadaa bihina ku ilaaliya halka dadka looga yeedhaya salaada ku ilaaliya halka dadka looga yeedhaya waa masjidka fainahuna min sunani اlhudaa hanuunka wadooyinkiisii weeye macaalimtii iyo qaybihii hanuunka weeye waina allaha sharaca linabiyahu sunan alhudaa ilaahayna wuxuu ujeeday u jideeyey rasuulkiisa wadooyinka hanuunka jannada lagu gaadho walaqad ra'aytunaa waan isragnay waanu is aragnay haddaanu asxaabta nahay iyo ummaddii waktiga nebiga noolay wamaa yatakhallafu canha iyada oo aanu ka hadhaynin salaada jamca ilaa munaafiqun bayinu nifaaq munaafiq munaafiqnimadiisu caddahaybaa ka hadhayay waa kaa uu nebigu tamaniyey inuu guriga ku gubo walaqad ra'aytunaa waanu is aragnay waina arajula layuhaada iyadoo ninka la wandaafinaya bayna arajulayni laba nin dhexdood macnaheedu waxa weeyaan qofkii bukay iska daciifka ahaa ama tabar daraa wuxuu laba odhanaya war war igarab gala waar jamcu meel laga maqlaan kara maaha igarab gala markaa saasaa loo soo wandaafinaya xataa yuqaama fi saf safkaasaa loo dhex joojinaya wamaa minkum min axad maantana mid idinka mid maha dadya waan la hadlaya ilaa walahu masjidun fii beyti mid waliba gurigiisu masaaj ku leeyahy oo looga jeedo masjidka waa musallaha waar maantana mid waloo idinka midi ma mawlac buu xaafadiisa ka samaystay buui iyo meel yar uu ku tukado walow sallaytum fii buyuutikum haddaa ku tukataan guryihiina wa taraktum masaajidakum idaafada wuxuu u samaynayaa masaajidadiiniina ka tagtaan ila iyagaa ku tukan laa camiri lahaaye taraktum sunnata nabiyikum sala allahu calayhi wasalam nebigiina sunnadiisii iyo waa ka tagteen hanuunkiisii walow taraktum sunnata nabiyikum sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebigu idiin jideeyey oo ah jamaca in lagu tukado salaada haddaa ka tagtaana lakafartum waa gaaloobaysaa saxiix muslim baa wariyey bilafdi wuxuu ku wariyey ladalaltum waa lumaysaan wa huwa almaxfuudu sidaasaana saxa inuu asxaabigu yidhi walow taraktum sunnata nabiyikum ladalaltum haddaa sunnaha nebigeena ka tagtaan waa hallaabaysa qofkuna hadduu hallaabo waddo gaalunbu hayaa asxaabiguna wacyigelintaa weyn ayaa ummadda usoo jeediyey oo aada ugu abaabulaya cibaadada salaada in raggu jamca tago can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man samica almunaadiya malu fiirso dadkeenna iyo masaajidada iyo jaarka iyo jamaca mid tukada mid aan tukan halka diintu waxay sheegaysa iyo dadku halkay marayaan balu fiirso diintii dadka loogu talagalay saasay u hadlaysaa dadkiina sidaasay yihiin man samica almunaadiya munaadigu waa mu-adinka qofka maqla falam yamnachu min itibaacihi cudurun raacitaankiisa iyo utegiddiisa wax cudurdaaroo u diidayaana aanu jirin qaaluu waxay idhaahdeen wama alcudur oo cudurdaarku waa maxay qaala nebigu waxau uhi khawfun aw marad ama cabsi cadow buu ka cabsanaya dilaya ama cudur baa haye aanu la kacayn qofka isagoon cudurdaarkaa lahayn mu-adinkii u tegi waaya lam tuqbal minhu salaatu alatii sallaa lagama aqbalo salaada uu tukaday lam tuqbal minhu lagama aqbalo asalaatu lagama aqbalo allatii sallaa salaada uu tukaday ma ansixin oo meelahay daliishanayaan culimada sheegaya in salaa jamc uu waajib cayniya yahay laa tasixu salaatu biduuni صaxiixu weeye duuna jumlati اlcodr intaa cudurdaarkaasi isagu saxiix maaha wa bilafdi bay ayuu ku saxiix yahay walaa salaata lahu macnaha man samica almunaadiya falam yujibhu laa salaata lahu bu xadiidka saxiixa yahay buu leeyahy sheekhu ee intaa cudurdaarka iyo riwaayad ay ku sugantay may gaadhin darajadii saxiixa qofka salaadii loogu yeedho ee aan ajiibinen imaamkii muadinkii raacin laa salaata lahu salaadi uma jirto macnahaay sheegayaan dee waa isku mid un cudurdaarkiina haddaanu xataa xadiidkan farsamo ahaan ugu sugmin sharci ahaan isaguu ku sugan yahay qofka ama cadow ka baqay ama cudur hayo isagu waa macduur oo dee lisalaati acdaar lijamacati acdaar cudurdaaray leeda jamaacada can ibni maktuum anahu sa'ala nabiya sala allahu alayh wasalam faqaal su-aal buu nabiga weydiiyey asxaabigii indhaha lahaa muadinkiisa ah cabdillaahi la odhanay yaa rasuula allah inii rajulu dariiru lbasr anigu waxaanay nin indhala shaasicu daar xaafadiisu durugsanta weliya qaa'idun laa yulaa'imunii waxaanan leeyahay qaa'id qofi kaxeeya laa yulaa'imunii oo aan igu habboonayn ma saasuu kuu dhigay mis hamsa mise laa yulaayi laa yulaawimunii haddii hamse ay tahy waa sax laakiin nusqooyinka qaarkoodu waaw bay dhigayaan laa yulaawimunii markaa wuxuu ficilku ka imanayaa min allawmi lawmkuna waa canaanta marka kaasi munaasib kumaha waa qalad sida saxda ahi waa sidan qoran laa yulaa'imunii oo mulaamaduna waa habboonaanta waxa y wado qof aan igu habboonayn siduu doonabayuu ugu habboonaanin ma ilmo yarbaa ma qofaan lugoynaya ma mid fudaydsanaya ilan dadku way ku kala xariifsan yihiin indhoolaha hogaamintiisa waa direefarka oo kale darawal wanaagsan iyo darawal khashiin kaasunbuu unoqonayaa qofka qofka indhaha midbaa gidaarada jiirsiinaya ama meela ku ridaya intuu isla sheekaysta ama dad la hadlo marka darawal aan wanaagsanayn ba wada fahal lii ruksa miyaan leeyahay saamaxaad ogolaansho an usaliya fii beyti inaan xaafadayda ku tukado xaafadayda inaan ku tukado ogolaansho ma helaya qaala nebigu waxau uhi hal tasmacu nidaaa adaanka miyaad maqashaa qaala wuxuu uhi nacam waan maqlaa qaala wuxu uhi laa ajidu laka kuuma helayo ruksatan wax ogolaansho ah indhoole haddii ogolaansho loo waaye war kala daah in indhoola xaafadiisu durugsan tahay weliba waxyaabaha xadiidkan kale uu sheegayaana ay kusoo biireen warkeeda daa can ibni ummi maktuum qaala yaa rasuula allahi ina almadiinata kahiiru lhawaam hawaamkeedaa badan hawaamku bahalka hoose weeye wasibaac waa bahalka sare aygiiya wixii la mid ah bahal sare iyo bahal hooseba way joogaan masaska hangaralaha waxaas ayaa hawaamka ah iyo waxaan wax qaniinka sibaacuna waa kii waaweynaa faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam atasmacu xaya cala asalaa salaada u kaala ee ereygaasi dhegtaada ma ku dhacaa xaya cala alfalaax labadiis daba socda labadaama maqasha haa weeye faxaya halan buu markaa yidhi kol haddaad xaya cala salaa xaya cala alfalaax maqlayso faxaya halan kaalay wey kaalay xaya waa aqbil halan wa asric wey aqbil wa asric soo jahayso soo deg deg idan sidaas sidaa cudurdaarkii ku hadhay waxaa laakiin dee macruuf ood og tahay muaadinku kolkuu halkaa dhulka istaago ee uu adaamo inkastoo dhulkuna kala duwan yahay oo meesha magaalada ah ee guryuhu ay ku badan yihiin iyo meesha banaani ay kala jawigeedu degan yahay kala duwanta oo iminka qofka halkan ka adaama labaatan mitir ka maqli maysa albaabkeena meeshiiba waa macmuur iyo wada guux meelaha qaarkood baa shan kilomitir toban kilomitir laga maqlaa dhulka cidlada ah laakiin markay magaalatae ka soo qaad dee waa meeluu indhoola ka iman karo markuu tub jidaysto hagaagsan talagalo almuhim jamci siduu adag yahay baa xadiidkan adkeeyey baabu fadli salaati اljamaaca intaas wuxuu ahaa arrintii aada uga digaysay in laga hadlo laga hadho jamaca wixii laga helayeyna waa kan oo tarkiibkii weeye diinteennuna sidaasay too marka dadka la wacdiyayo labadaasuu ka kooban yahay waxaa iyo waxaasaa kugu dhici haddaad waxaa yeeli weydo waxaa iyo waxaa iyo waxaasaad helaysaa haddaad waxaa yeesho qofka markaa naftiisii xaafis bay helaysaa dhiirigelin aada u weyn tashriicaadka samaawiga ah waxyaabaha ay kaga duwan yihiin weeye alandima alwadciya qaanuunada iyo xukunada dadku ay dejistaanee bashariga ah oo iyagu aan tarkiib iyo tarhiibtoona lahayn baabun fii fadli salaati اljamaca can ubay bni kacbi qaala salaa bina rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam yowma subx subax buuna tukiyey nebi maxamed faqaala wuxuu uhi ashaahidun fulaanu hebel miyuu joogaa qaaluu laa ma joogo qaala wuxu uhi ashaahidun fulaanu hebel jamaca ma joogaa qaaluu laa qaala markaa wuxuu nebigu sidanuu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu uhi ina haatayni salaatayni labadan salaadood subaxa iyo cishaa'igu afqalu salawaati cala almunaafiqiin waa salaadaha kuwa ugu culus munaafiqiinta macnaheedu waxa weye labada nin munaafiqiin bay ahaayeen nebigana waxaa loo ogolaaday inuu fadeexadeeyo oo mararka qaarkood baa loo sheegi jiray si mucayana hebel inuu munaafiq yahay kolkaa wuu ataagay tusaalaanu dadka uga dhigaya sida badan dee markaa dadka mu'miniinta ay tahy maa baalu aqwaamin buu odhan jiray oo ninkii asxaabiga ahaaye markuu dee keenay adduunkii loo diray in intanna anaa leh intanna ummaddaan usoo ururiyey intanna anaa la iisoo hadiyeeyey meeshuu fadhiyaa nebiguu keri karaya inuu ihahdo war dadka maxaad waxooda u qaybinaysa haddana mimbarka intuu fulay buuhi maxay ku dhacday dadka qaarkood intoona wax u dirno inay odhanayaan intanna anaa leh intanna idinkaa laydinsoo siiyey markaa laakiin kani waa xaaladiisa waa gaar walow taclamuuna bu walow taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen fiihimaa labadaa salaadood maa fiihimaa cafwan sala labada salaadood waxaa ku jira haddaa ogaan lahaydeen la aataytumuuhaa waa iman lahaydeen walow xabwan cala arukab iyadoo jilbaha ku gurguuranaysaanba aad timaadeene waxa ajriya ee ku jira iyo dembi dhaaf iyo derajo jilibkaa kusoo gurguuran lahaydeen gurguurad wa ina asafa alwal safka hore calaa mili safi lmalaa'ika wuxuu la mid yahay safka malaa'igtu ilaahay ku safanayaan agtiisa xagga fadliga siday ilaahay ugu dhow yihiin ayuu safka hore ilaahay ugu dhow yihin walow calimtum haddii aa ogaan lahaydeen maa fadiilatuhu dheeraadkiisu waxa uu yahay labtadartumuuhu waa u kala tartami u kala dheerayn lahaydeen guclaa ku geli lahaydeen iyo orob wa ina salaata arajuli maca arajul salaada ninku uu ninka kale la tukado adkaa waxay ka fiican tahay min salaatihi waxda salaaduu keligii tukado ta ay laba ku tukadaan baa ka fiican wa salaatuhu maca arajulayni salaadu laba nin la tukadaana adkaa way ka qiimo badan tahay min salaatihim maca arajuli tuu ninka la tukaday wamaa kahura jamac kasta oo badani fa huwa axabu ila allahi tacaala ilaahay xaggiisa kii loo jecel yahay weeye markaa masaajidkii hal saf ku tukanaya iyo ka ay toban saf ama labaatan saf ku tukanayaan isku fadli maaha marka xadiidku wuxuu dhiirinayaa inagu abaabulay inuu jamcu waajib yahay fadliga laga helayaana sidaa u fara badan yahay masjidba masjidka uu ka jamac badan yahayna qofkuu ku dadaalo allaahuma ilaa ka yar laftiisu ina isaga ku camirmaya mooyaane fuqahadu saasay idhaahdaanoo dee waxbaa la isu eegayaa maslaxad khaas iyo mid caamaa la isu eegaya maslaxadaada khaaska hadday tahy masaajkaa jamaca weyn inaad tagto maslaxadda dadkuna ay tahay inaad adigu kan timaado yar ka yar baad tegaysa kii yaraababa la yskaga tegaya haddaad ima weydo laakiin hadduu wasiir hebel yimaado ama sheekh hebel yimaado ama taajir hebel yimaado meeshu way camirmaysaa waynu ugu yeedhaynaa markaa kadibna isagiibaaba intii kusoo tukatee soo eegatay ajrigoodii ayaa ilaahay wax ka siinaya ila waa lagu dayraya man dalla calaa khayrin ka faacilih xadiidkaas waa xasan weeye can cuثmaan bni cafaan radia allahu canh qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man sala alcishaaa fii jamaca salaada cishaa'i ee dadku iska caraabee dhaxanta ka fakada ee la garanayo hawsha shaydaanku ku sawirayo qofka cishaa'i ku tukada kaana wuxuu noqonayaa ka qiyaami nisfi layla habeen kala barhkii qof cibaado u taagnaa oo kaluu la mid yahi ajrigu kaasi helayuu helaya waman sala alcishaaa walfajra fii jamaca labadaba qofka ku tukada subaxa iyo cishaa'iga jamacna kaana ka qiyaami laylati qof habeenkii oo dhan cibaadaysanayay ayuu la mid yahay markaa waa qofka muslimka ahi diintan uu yaqaanaa axaadiistan uu og yahay fadligan uu og yahay dabeetana wuu ilaashanaya qayilaadina dhaafin mayso shir dowladeedna dhaafin maayo shirka sharkaduna dhaafin maayo shirka qabiilkuna dhaafin maayo dalxiisna dhaafin maayo booqasho xaafadeedna dhaafin mayso kitaabna dhaafin maayo maca kitaabku haddii waktiga salaada lasoo gaadho iyo xiisada iyo waxbarashada iyo macalinimada iyo adlas iyo jaamacadda waxaan intaa u tirinaya waxa ugu badan labada nina dhaafiya waliba cishaayiga subaxana hurdo almuhim markii jamaca ilaahay timaado subxaana watacaala qofku wixii kaleba udhigayaa baabu ma baabu maa jaa fii fadli lmasyi ila salaa waxa laga helayo in salaada ilaahay loo lugeeyo masyi baa weliba la sheegay gaadhiga iska dhigo wixii aad fuushan tahay iska dhigo tallaabee si maaragtay ajrigu u bato amni ahaan haddii aad dee ku helayso can abi hurayrata can nebi sala allahu alayh wasalam qaal rasuulku waxau ihi alabcadu falabcadu qofka fog iyo ka kasii fog min almasjid acdamu ajran iyagaa weyn xagga ajriga qofba qofka uu ka fog yahay masjidka isaga ayaa ka ajri badan waayo raadkii baa la qorayaayo dee muu kaa raad jamica intii intan timi jamaca kii durugsanaa dee wuu raad badan yahay wuu dadaal badan yahay wakti baa ka baxaya socod baa ka baxaya tamar baa ka baxaysa intaasoo dhan uu ku dheer yahay ilaahay baa u qoraya waana dhiirigelin lama mid aha qofkii kale ilaahay baa waxau ihi yowmaidin tuxadiثu akhbaaraha biana rabbaka awxaa laha dhulkii oo dhan in alla intaad martay baa wada shaahida wanaktubu maa qadamuu waaaaarahum dadku wixii ay horumariyeenna waan qorayaa buu ilahay raadkoodiina waan qoraya marka raadkiina wuu qormayaa sidaa weeye idan markaa masaajidka durugsanaantiisina sidaasaanay dhib u lahayn mar haddii aad dadkii wax dheerto can ubay ibni kacbin qaala kaana rajulu nin baa jiray buuri ubay ibnu kacb qaarigii weynaa laa aclamu ma ogi axaddan qof ma ogi min annaasi dad ka mid a abcada manzila min almasjid ka guri fog xagga masjidka macnaha xagga dambu jawaabti dhacaysa laa aclamu ma ogi axadda min annaasi qof dadka ka midoo abcada manzila min almasjid ka guri fog xagga masaajidka intaan ogahay ninka ugu guri fog buu ahaa dadka minman yusalii buu ka mid ahaa dadka u tukanaya min alqibla min ahli lmadiinati buu ka mid ahaa wa kaana wuxuu ahaa ninkaa isaga ee dadka qiblada u tukada ee madiino degan ugu guri fogi laa tukhdi'uhu salaatu fi lmasjid salaad masjidka lagu tukadaa may gafi jirin dadka madiine ugu fogna weeye haddaan kugu celiyo laqbada kaana wuxuu aha rajulu nin laa aclamu aanan ogeyn axaddan min annaasi qof dadka ka mid a qofkaasoo minman yusali lqibla dadka qiblada u tukada ka mid a qofkaasoo min ahli lmadiinati ka mid a abcada manzilan cid ka guri fog ma garanayo min almasjidi xagga masjidka min dalika rajuli ninkaa cid ka guri fog ma ogi faqultu lahu waxaan ku uhi low ishtarayta ximaaran waa niyo haddaad iibsan lahayd dameer way fiicnaan lahayd tarkabuhu aada fuusho fi ramdaai wa dulma fi dalmaai fi ramdaai kulaylka wa dulmati iyo madowga labada u daran habeenkii gudcorka gaadiidaad bahalaha hoose ka fuusho iyo maalintii waktigan bacadka gaadiid aad ka fuushoo dameer oo kale maalan inaad iibsan lahayd baa ku fiicnaan lahayd fa qaala ninkii wuxuu uhi maa uxibu ma jecliniyo anna manzilii ilaa janbi lmasjid masjidkayga inuu gurigaygu inuu ku dhegan yahay masaajidka maba jecli ba anugu anigu saan ku qanacsanahay sidaan aan dheeraad ku leeyahay marka inuu gurigaygu soo dhowaado aanan jeclayn buu gaadiidna iska dah fanumiya alxadiidu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam numiya nama wuu kordhayna waa la ydhaah wuu gaadhsiiyo wuu gudbiyeyna waa la ydhaha nama alxadiid numiya alxadiid warkiibaa loo gudbiyey rasuulka fasa'alahu can qowlihi daalika rasuulkuna ninkii wuxuu weydiiyey hadalkiisaasoo wuxuu yidhi ma adigaa yidhi hadalkaa ma jecli gurigaygu inuu usoo guuro masaajidka dhinaciisa laga yaabo dadka qaarkoodba inay hadalkii sharaysteen dee haa weeye aradtu bu uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo waxaan doonaya markaan hadalkaa lahaa an yuktaba lii iqbaalii ila almasjid in la ii qoro kusoo socodka masaajidkaan kusoo socdo an yuktaba lii in la ii qoro iqbaali ila lmasjid kusoo socodkan masaajidkaan kusoo socdo isagu kasii socodkii mabuu sheegine ayaan doonayay bu in la ii qoro iyo qeybta dambena uu raaciye wuxu uhi warujuuci ilaa ahli idaa rajactu labadaba labadaba israaciye iyo markaan sii socdo markaan soo socdo gaar markaan sii socdona gooni fa qaala markaa nebigu wuxu uhi acdaaka allahu dalika kulah ilaahay kaa dhammaantii wuu ku siiyey andaaka allahu caza wajal ilaahay wuxuu ku siiyey maxtasabta wixii aad ilaahay ka sugtay maxtasabta wixii aad ka ajri doontay kulahu ajmaca kulahu dhammaantii ajmaca dhammaantii waa min tawaabici kul ereyga kul erayo raaca agtac abtac ajmac waa erayaa isku macno yihiino lamidahum kulahu iyadoo lagu soo celiyay bay ka dhigantay ajmaca dhammaan marka ilaahay wuxuu ku siiyey wixii aad doonayso sii socodkiina waa laguu qorayaa soo socodkiina waa laguu qorayaa waxaynagu soo kordhay marka erey luqa ah oo ah andaaka allahu acdaaka unbay la macnatay andaakana andaaka allahu waa luqatun yamaniya reer yamaneed baa qaarkood ay ku hadli jireen ilaa qaarkood akriyeen inaa andaynaaka alkawthar inaa andaynaaka binuun alkawthar laakiin may tawaaturin oo qira ahaan loo akrihi maayo tiibuu ku hadlay nebiguna calayhi salaatu wasalaam luqada carabiga in badan oo ka mid a ayaa uu dee qabaa'ilka isagoo luqadahooda garanaya ku hadli jiray marka xadiidkaas waxau nebiguna u bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam ninkaa fikirkiisa iyo dareenkiisa iyo aragtidiisu ay wanaagsanayd sidii uu ilaahay ka sugayay baa loogu bushaareeyey can abi umaama ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qool rasuulka ilaahay wuxuu yihi man kharaja min beytihi qofka gurigiisii ka baxay mutadahiran isagoo nadaafad qaato weyse qaba ilaa salaatin maktuubatin salaad farala u socda faajruhu kaajri xaaji lmuxrim ajrigiisu wuxuu la mid yahay qofka xajka xidhay xaaji muxrim oo xajka xidhay buu la mid yahay waman kharaja min beytihi qofka gurigiisa ka baxay ilaa waman kharaja qofka baxay ilaa tasbiixi duxaa sunnaha barqadii u baxay salaat salaatu duxa way noqon kartaa bay leeyihin culimadu sunno kalena wuu noqon karaa salaad sunnaha buu barqadii u baxay gurigiisuu ka baxay ama shaqadiisi iyo xafiiskiisi iyo bakhaarkiisuu ka baxay isagoo masjidka tegaya waa waktiyada bixiddu dadka ku adagta laa yansibuhu ilaa iyaahu iyadoonu kicinaynin cibaadadaa sunnaha mooyaane faajruhu kaajri lmuctamir ajrigiisu wuxuu la mid yahay qofka cumrada tegaya ajrigiisa oo kale kii kale ee faradka u socdayna ajrigiisu ka xaajig oo kale wa salaatun calaa idri salaa salaad la tukaday calaa idri salaatin iyadoo salaad kale ka dambaysa oo salaadi sii horraysa sida maqribka cishaa-ina kuugu xigo laa laqwa baynahumaa wax jaafaajiriqa iyo bilaa macnana aanu udhaxaynin kitaabun fii ciliyiin waa maktuubun wax lagu qoray weeye camalkaasi fii ciliyiin waa qoraal ciliyiinkaa lagu qoray dadka abraartee samafalayaasha halkuu ilaahay camalkooda akoonku u dhigayo waa ciliyiinku sijiin iyo ciliyiin suuratulmudafiinku ay tilmaamayso dadka samafalayaalka halkuu ilaahay ugu barbaarinaya camalkooda u dhigayay ayaa loo dhigaa kitaabun fii ciliyiin maktuubun fii ciliyiin halkaasaa lagu qoray isna liiska dadka firdows ayuu raacayaa xadiidku waa xasan weeye dee kol hadii lagu yihi jamici ama aada faral u tagtay ama sunno u tagtay sunnayaasha qayb baa mashruuc ku ah in dee lagu tukado jamac khalaas arrinku halkaas u gaadhsiisan yihi baytullaahi alxaraamkii qof kharash badan iyo wakti badan ku bixiyo ama kusoo cumraystay ama kusoo xaji kusoo xajiyay baabaad la mid tahayba can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llah xadiidka waa laga yaabaa kutubo badan inaanad ku arag sunankunaad ku aragto waayo darajadiisa ayaa xasana saa daraaddeed baa kuwa saxiixa ururinaya qaar badanoo xasana ay ka tagaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku mar kale wuxuu yidhi salaatu rajuli fii jamacatin salaadu qofku jamaca ku tukado rag iyo dumarba way noqonaysaa dumarka laakiin jamaca xukumka ay leeyihiin xagga jamaca way inoo soo socdaa tasiidu waxay ka kordhaysaa calaa salaatii fii beytii wa salaatii fii suuqi salaadiisu gurigiisa ku tukada iyo ta uu suuqa ku tukada waxay ka badan tahay khamsan wa cishriina daraja shan iyo labaatan derajay dheerte derajay dheerte macnaheedu waxa weeye salaadaada ma ayay intani sii dheertay shan iyo labaatan derajo ayay dheertay tasiidu haddii lagu yidhi waa adoo lix iyo labaatan salaadood tukado o kale wadalika biana axadakum midkiin idaa tawada'a markuu weysaysto fa axsana alwudu'a weysada uu wanaajiyo wa ata lmasjida uu tago laa yuriidu ila salaa isagoon doonaynin salaad mooye wax kale walaa yanhazhu ila salaa walaa yanhazhu aanay hinjinayn oo aanay kicinaynin salaad mooye wax kale qofkaasi lam yakdu ma tallaabsado khadwatan ilaa hadduu tallaabsado rufica biha daraja darajo kor baa lagu qaadaa waxudda canhu biha khai'a hal gefna waa lagaga ridayaa xataa yadkula almasjid ilaa uu masjidka galayo iskaba dheero sii soco soo soco tallaabooyinkii un baabaad ku macaashaysa fa idaa dakala almasjida kolkuu galo kaana fii salaadin ma kaana fii salaatin salaadun buu ku jiraa maa kaanat isalaatu hiya taxbisu intay salaadi hakinayso intay salaadi joojinaysa ee uu salaad sugayo salaad unbuu ku jiraa ajrigii salaad qof ku jiro loo qori lahaaba qofkan iska fadhiya loo qoraya wاlmalaaئikaةu yusaluuna calى axadikum malaaئigta ilaahayna way ku saliyayaan mid idinka idinka mida maadaama fii majlisihi اladii salىa fiihi inta uu fadhiya halkuu ku tukaday ee salaada kale uu ku sugayo wayaquuluuna malaaئigtu waxay leyiin allahuma اغfir lahu allahuma arxamhu allahuma tub calayh duco weyn wey ilaahayow u dembi dhaaf ilaahayow u naxariiso ilaahayow towbadda ka aqbal ducada malaa'igtuna waa maqbuula waa la aqbalaya waayo ilaahay baa waxau ihi laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waxay sameeyaa wax la amray marka ilaahay baa amray addoonkan inay u duceeyaan inay u duceeyaan buu ilaahay amray shardi baa ku xidhan arrintana u fiirso maa lam yuudi fiihi haddaanu cid ku dhibin meesha booskaa uu fadhiyo aw yuxdif fiihi ama aanu xadad ku samaynin oanu ku weyso jabin meesha marka weysadana ilaasho afkana ilaasho xagga hore iyo xagga damuun ilaali haddaad intaa ku fillaato ducada malaa'igta waad heli haddaad dhan walba kasii daysana adaa yaqaan dabcan dee ma lihin qasafa lagu xejiye wixii caafimaadkiisa waxu dhimaya qofka xamaamku iska tegi wixii uu xejin karaa laga hadlaya ka usii darana waa afka wey afka afkaynu ka hadlayna marka macnaheedu waxa wey inaad gaar isaga fadhida ama dad cilmi wada aada la fadhida ama dad dikri wada dadaad is leedahay xasaray kaaga soo baydi mayso marka lagu leeyahy maa lam yuudi fiih haddaanu cid ku dhibin dhibkaasi qowl buu noqon ayuu noqonayaa ficilna uu noqon karaa qowlaad dadkii caydo ama xamato ama xaqirto ficilna wuu noqon karaa dee qofkii inuu ama cid dilo ama meeshii ku dagaalamo ayay noqonaysaa can abi saciidin اkhudriyi qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh waslm rasuulki ilaahay wuxu uhi asalaatu fii jamacati tacdilu hamsa wacishriina salaatan shan iyo labaatan salaadood bay udhiganta salaadaad jamc ku tukatay faidaa salaha u fiirso intana kuu kordhiyay abi daawuud faidaa salahaa marka uu ku tukado fii fallaatin meel qarfo ah cidlo ah faatama uu dhammaystiro salaadii rukuucahaa wa sujuudahaa waa arkaanteedii rukuucdii buu qurxiyey sujuuddii salaadana wuu qurxiyey qarfo ilaahayna wuu ku tukaday meel cidlo ah balaqat waxay gaadhaysaa khamsiina salaatan konton salaadood konton salaadood bay la ajri tahay salaadu halkaa iyo sidaa u tukaday wa fii lafdin waxaa ku yaallo siyaado leh salaaturajuli fi lfalaah meesha qarfada ah ama cidlada ah salaada uu qofku ku tukado tudaacafu waa laga kordhiyaa calaa salaatihi fi ljamaaca salaadii si uu jamaca ku tukaday hamsiina salaa konton salaadood bay dheertay wasaaqa alxadiida saxiix bukhaari baa wariyey ashadr alawala minhu qaybta horunbuu kordhiyey ee faidaa sallahaa fii salaatin kuma jirta bukhaari sidaad mukhtasaraadka ku aragto marka xadiidkani waxa uu xusayaa salaadii lagu tukaday jamaca shan iyo labaatan derajay tii kale dheertay tii uu qofku meel cidlo ah ku tukadayna waxay dheer tahay shan iyo labaatan derajo oo kale oo salaaturajuli fi lfallaati tudaacafu calaa salaatihi fi ljamaca salaaddii jamaca shan iyo labaatanta kala dheeray ayay tan qarfaduna sii dheer tahay shan iyo labaatan markaa qofku wuxuu degan yahay meelaan jamac ka dhoweyn oon umadi ka dhoweyn oon dadku inta badan dee laga yaabo inay iska fudaysadaan salaada cidlooyinka iyo miyiyada iyo meelaha geeljirahaiyo ay tagaan ee hayjadaha ah ee biyuhu ku yar yihiin duruufuu adag yihiin meelahaasuu ilaahay u tukanaya cibaadadiisa camiranaya qofkaasina waa ka marka culimada qaarkood ba waxay ku sharxaan waa markuu salaadii jamaca ku tukado fii fallaatin ayaa shan iyo labaatan derajo ay sii dheeraanaysa lakin waxaa diidaya riwaayadan dambe waxay sheegaysaa salaadii qofku uu ku tukaday jamaca ayay tan fallaadku sii dheertay isagoo keligii hadda tukaday marka salaada ugu fadli badan ama ugu darajo badani waata uu qofku cidlada dadka qaarkood ilaahay ay ilaawaan ee qafladdu ay ku badan tahay ee xoolaha iyo ugaadha ay weheshadaan halkaa uu ku tukada waxaan filayaa wallahu aclam waxaa la mid noqon kara ta uu qofku meel lagu xidhay ku tukado xabsi ama meel dee aan dadaan ilaahay caabudayn oo gaalo iyo wixii lamid a uu ilaahay ku ilaalinayo cibaadadiisa cibaadada alle uu ku ilaashanayo taasina rubama inay la mid noqon karto xagga marka la eego dadaalka uu qofku cibaadadan u dadaalayo marka furaskaas qiimaha badan ayaa addoonka muuminka ahi uu jeclaysanaya kana faa'iidaysanaya marka qofka fursadaha ka faa'idaystaiyo ka dayacay dabcan isku ajri ma noqon karayaan si uu qofka markaa ajrigiisa iyo kaydkiisu bato waa inu ku dadaalo meelaha uu nebi maxamed u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam iyo fadligaa qiimaha badan wallahu subxaana wa tacala